haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wicitaanka dhegaystaha iyo zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda ee toddobaadkan isbitaalka martiine ee magaalada muqdisho waxa uu halbowle u yahay xarunta lagu dabiibo inta badan dadka uu soo rito xanuunka covid -19-ka dad badan ayaa dhintay toddobaadyadii lasoo dhaafay sababo la xiriira xanuunka covid -19-ka iyo iyada oo qalab ama ogsijiin la-aan meelaha qaarkood ay dadka bukaanada ah eheladooda ay iyagu ka cabanayaan inaysi jirin haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda ku gadaaman isbitaalka martiini waxa aan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan fursadda u siinay agaasimaha guud ee isbitaalkaasi doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin islamarkaasina si gaar ah ula tacaalaya amaba madax u ah tiimka ayagu ku howlan xanuunka covid -19-ka bal soo dhowow ditore adigii dhegaystayaalba khadka ayaad ku jirtaan haddaan bal ku weydiiyo ugu horreyntii barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha dadweyne ayuu dabcan u furnaan doonaa oo su-aalona ku weydiin doonaa iyagana balse haddaan aniga ku hormaro xaaladda xanuunka covid nneteen-ka xilligan ee isbitaalka maxaad nooga sheegi kartaa aada ayaad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o a hadda waxaan ku suganahay igala hadlaysaa isbitaalka martini oo ah xarunta hadda ugu weyn ee lagula tacaala xanuunka covid nneteen waxaa isbitaalku uu u qaabilaa bukaanada xanuunka qaba ee insurity u baahan hospitalization gaar ahaan kuwa xanuunkooda uu daran yahay oo safiirka ah iyo kuwa xaalad adag ku jiro oo critical caseska ah isbitaalka maskini hadda awoodiisa ama capacitigiisa waa boqol iyo konton sariir oo ay labaatan sariir oo kamida loo diyaariyey inay ahaadaan i c u oo ah dadka criticalka oo xaaladooda aada u daran tahay hadda isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo isbitaalka dawladda ay mar kale u adkeysay ee sunaysa aan ka ka qaabilaynaa bukaan waxa critical ah oo imaanayo mar walbana ambalaasta ayaa socota xilli kasta waxaa ku jira isbitaalka shaqaale dhakhaatiir kalkaaliyaal dhakhaatiirta khasis leh oo maxaa la yidhaahdaa oo ku takhasusay cudurada faafa iyo internal mediciinka iyo kalkaaliyaal iyadana ku tababaran covid nineteen oo shaqadaas hiidanka ugu jiro xaaladda isbitaalka way degan tahay caawa marka loo barbar dhigo habeenadii lasoo dhaafay xaaladaad xanuun badan lasoo maray oo bukaano aada u culus iyo culays ku jira oxygen yaraanta iyo agabka qaarkood oo aada maxaa lahaa ciriiri u ahaa laakiin hadda alxamdulilah xaaladeena waa stable dadka criticalka i c da ku jiro waa toddoba ruux dad kaloo ayagana safiir ah way jiraan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inta hadda aan hayno inaan aada iyo aada u maarayn karno waa tahay waa yahay waxaa jirta in dad badan ay ka cabanayaan in ehelkooda ay ku dhinteen isbitaalka iyadoo uusan jirin qalab waxaan ku maqashiin doonaa dadkaasi qaarkood waxaa jira dad fariimo iisoo qoray oo hadda xataa tacsi u taala wiil ka mida dadkii nala soo xiriiray oon ku akhrin doono fariintiisa asna maxaa ugu wacan in dadka badi isbitaalka la keenayo ay xanuunka u geeriyoonayaan sababtu maxay tahay walaal horta dad badan ayaa isbitaalka ku geeriyooday waa arrin waana xaqiiqo maxaa la yidhaahdaa waana xanuunkan weydkan hadda firkaga duwan yahay weydka hore laba arrin oo dadka positiveka noqda ee u baahan isbitaalka waxay ka tiro badan yihiin dadkii hore hospitalization rateka waxaa loo aada ay u badan yihiin sidoo kale dhimashadan aada ay u badan tahay laakiin haddii aan su-aashaada saxo dadka badi isbitaalka la keeno ma dhintaan laakiin dad badan ayaa ku dhintay dadka badi isbitaalka la keeno dad badbaada oo maxaa yidhahdaa recovery ratekeena aada ayuu u badan yahay oo reeshiiheena waa boqolkiiba toddobaatan dadku inay badbaadaan laakiin dhimashada badan ee isbitaalka waa dhimasho aada u badan aan maxaa laha aadna u xanuun badan waa idin waa idinma karaya waxaan sameynay waxa la yidhaahdo mortality audit oo ah in la baaro ama la hubiyo sababta badanaa keenta geerida waxaan jecelahaana fursdan ka faa'iideysanaya dadka badankood sababta ay u dhintaan waxa weeye inta badan waxaa lagu haayaa guryaha ama isbitaallo gaar loo leeyahay waxaa marka la keenaa isbitaalka martiini iyagoo xaalad aada u adag ku jiro levelkooda oxygen uu ka hooseeya labaatan mararka qaarkood soddon iyaga oo organ damage oo horey usoo dhacay festilis ah kooma ku jiro ama subconscious ah maxaa la dhahaye u baahan dadaal aada u fog badan survival jamskooda ama jamska ay ku badbaadaayeen runtii uu aada u leeyahay waxaa waaye dadku waxay martiini imaadaan marka ay gaaraan heer quus ah option kalena aysan haysanin oo ay isleeyihiin qofkii laba jeerada waa dhimanayaaye martiini halageeyey go-aan baan qaadanay ka isbitaal ahaan albaabkeen inaan u furno qof walba xaalad kastuu ku jiro situationkuu ku jiro haddii xataa emergencyga markii saas loo keeno uu geeriyo inaan qaadano maadaama uu yahay public halka isbitaalada magaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwo badan ay bukaanada albaabka ka celiyeen ama iyagoo xaalad garaada ku jiro soo diraan waa tahay dhegeysta ayaa khadka ku jirto sahre ayaa la yidhaahdaa muqdishoe nagala soo xiriirtay covid nteenka ehelkeeda qaar ayuu ku dhacay dariskeeda qaar ayaa u dhintay marka sahra soo dhowo bal faahfaahinta nala wadaag waa mahadsan tahay sahre cabdi axmed adiga iyo bahya v o eda iyo doctoorka waa mahadsan tahay xaqee ka jirta waayo inay gudaha caasimada muqdisho ee ka jirto dhimasho aada u sareysay ama dadka ku dhacaya covid nteenka ay aada u sareyso xaqiiqatan ehelkeyga mid kamid ah ayaa ku dhacay covid nteenka waxaa laga laga soo sheegay inay positive oo yahay oo oo haayo waa isbitaalada ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho ma ahan martini marka aan geyna waxay dhaheen positive waaye kadibna waxay dhaheen martini geeya martinina waan kala cabsano oo baqdin aan ka qabna awgeed oo ahayd inaysan ehelkeenana tusaynin oo aadan arkaynin iyo sidoo kaleto oxygen la-aan labadaasi ti aan u sababeyn oo aan kala reebnay xalayse u dambeysana waxaa jirtay adeer dariskeena ah inuu ku dhacay covid nineteen kadibna qaski uu ku dhigmo oo la dhintay waa qadar alla jirto inay geeridaasi itid balse oxygen la-aanta ka jirta isbitaalka martini ama guud ahaan magaalada muqdisho sideen ku heli karnaa haddaan nahna shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka soomaaliya waa tahay oxygen sidee lagu heli karaa ayay ku weydiinaysaa dhegeystahaasi sidee baad wax uga bedeli kartiin xaaladan cakiran naf ayaa go-eysa wax lasoo celin kara maha iyo wax la heli kara midnaba dadaal ayay u baahan tahay inkastoo qadar ay jirto maxaa intaas ka badan ood rey martino ku dareysaan inaad bukaanada albaabada ka fureysaan bes ah walaal aada u mahadsan tahay horta waxaan aada uga xumahay dareensanahayna in magaalada muqdisho dadka badan ay qabaan welwel badan ama foobia ah oo ah in isbitaalka lagu dhimanayo haddii la imaado annaga runtii tabarta iyo taagteedna inta ay la eg tahay waxaan aaminsanahay inaan aada iyo aada u dadaalayno isbitaalku waa isbitaal runtii public ah oo dadweynuhu uu u furan yahay culayska oxygenka ay jirtana ma aha isbitaalkeena wax ku kooban oo keliya waxaana uu ka jiraa shortageka oxygenka magaalada oo dhan annaga warshadii oxygenka ee loogu talagalay inay inta oxygen dhaliso ay bukaanada ku jira siiso sidoo kale calendariska looga dhaamiyo qadarka ilaahay waagismaysan shaqaynaynin oo cilad ayaa ku timid waxay keliya u shaqaynaysay dhowr sariirood oo bukaanada i c u ku jira keliya waxaan ku qasbanayn inaan kasoo iibiyo magaalada oo warshadaha soo saara oxygenka oo aada markii xaaladaan imaatay sicir barar shoodland inflation ku riday iyadana waxaa dhacaysay in mararka qaarkood ay ciladoodaan oo ay cilada ku timid darteedna uu gabaabsi noqdo maxaa la yidhahdaaye oxygenka marka waxaa hadda alxamdulilah caawa aan idinla hadlayo iyo xalay waxaan ka baxnay culayskaas waxaana ay warshaduhu sablaay gareynayaan si joogto ah waxaana saacad kasta usoo qaadanaa salendaris wuxuuna isbitaalku hadda leeyahay kayd oxygen waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala inaanan lasoo marin xaaladihii lasoo maray oo kale dadka waxa waay yani fursadda ay haystaan ayaa ah xil inay xilli hore isbitaalka imaadaan midda kale oo aan jecelahay inaan halkaan laga faa'iidaysto waxa waaye dadka isbitaalka waxa aada iyo aada sumcad xumo uga bixiyey dad aanan badanaa dan badan kala helin dhibaatada annaga aan ku jirno oo yacni ka istiqlaalsada duruufta magaalada ku jirto isbitaalkan markii howlahan bilaabanaysa wuxuu ahaa soqon sariir keliya waxaan ka dhignay ilaa boqol iyo konton sariir ruufkaan markuu imaaday waxaan ismatiindooyin oon konton sariir oo kale ku diyaarinay waxaan samayn jirnay ololayaal qalin oo kulligood lacag la-aan ah dadaal xoog leh ayaa bulshada u heynay laakiin ayaan daro waxaana u dhacday dad badan oo ajendayaal kala leh ama tuul ay u isticmaalaan isbitaalka inay wax ay u isticmaalaan waxa isbitaalka laga sheegaayo oo ah dhimashada tirada badan ayadoo ay runtii dhimasho jirta ma aha intooda badan xaqiiqo waxaa ku jirto kabadbadis fara badan ayaa runtii ku jiro marka arrinta oxygenka oo ugu daran oo ah dhibka ugu weyna jiro waxaan juhdi isugu geynay inaan xalino hormuud ayaan u mahad celinayaa oo ka qayb qaadatay gurmadkan iyo sidoo kale muxsiniin soomaaliyeed iyo qurbajoog oo aan dhahno contract heshiis la galo warshadaha keliya oxygenkeena haddii oxygen la helo badbaadadu aada ay badanaanaysaa ma jirtaa ma jirtaa isbitaalka sida ay noo sheegeen dad ehelkooda ay ku dhinteen in isbitaalka martiine xataa meelaha oksijiinka laga soo qaato maadaama dhaqaalo badan looga yeeshay xaajimigii dadka ay ka tiro bateen aawadeed xataa aysan heli karin meelaha qaarkood inay oksijiinka ayaga soo helaan taasi ay sabab u tahay dadka dadka ehelkooda inay dhahaan soo gata oo ugu yaraan laba qof ayaa nala hadlay nin kamida wuxuu leeyahay waxa ugu yaraan la ii diray laba jeer inaan soo gato oxygen aabahey ayaa sakaraad ahaa gacanteeda ayuu korkeyga ayuu ku geeriyoodo ku nafbaxay laba jeer ugu yaraan sideed boqoloo dollar ayaan ka bixiyuu leeyahay oxygen anigoo awoodeeda aysan ahayn isbitaalka qofka waa uun la geeyaa laakiin waxba lagalama soo noqdo marka qofkaasoo kale maxaad ugu jawaabi lahayd oo ehelkiisana uu geeriyooday
horta isbitaalka dhexdiisa oxygen ama maxaa la yidhaahdaye dadka laga iibiye ma jiro incidentis dhacay oo ah in mararka qaarkood inta oxygenka aada u yaraaday mas-uuliyad ayaana saaran oo ah in bukaanku uu badbaado oo aan dadka ku wargelino leanna waxyaabaha caafimaad kamid waxaa kamid in aada transparent u ahaato bukaanada qaarkood ehelkooda waxaan ku wargelinaynay waxaan ka baqaynaa saacadaha soo socdo in transparenty maxaa la dhahaa lahaa saacadaha soo socda waxaan la helay oxygentu way go-rabtaa meel kasta oo laga raadsan karo ha laga raadkado maxaa dhacay marka mas-uuliyadda in oxygen inta gabaabsi noqdo oo ay bukaanada ku karsanaadeen inay soo iibiyaan waxaa iska leh oo qaadaya warshadaha oxygenka sameeya oo duruufta istiqlaalsaday oo oo maxaa la dhahay ka faa-iideysta dhibka bukaanka ku jira oo inaga ayagoo inagu wargelin in warshadu ciladaysan tahay oo shaqaynayay oo ay baabada naga xirtay dalaalo iyo dad aananaxayaalo ganacsataa bukaanada usoo dhex dirsaday oo yiri martiina waa ka joojinay oxygentii haddaa dawanaysiin gata oo haantii mararka qaarkood annaga waagii hore aan labaatan iyo sideed doolar kusoo iibin jirnay haddana aan konton doolar ku iibsano dadka qaarkood ka siiyey lix boqol ama sideed boqol waa wax mas-uuliyadeena ka baxsan waxaan u bandhignay dawladda waxa aan jeclayn runtii in tallaabo aada u adag laga qaado haddii weyskan iyo culeyskan laga baxan insha allahu tacaala waxaa rajeyneynaa in damiirka dadkaas lala xisaabtami doono oo la sheegi doono marka isbitaalka waay dadka ganacsatada qabsanen inaan bukaanada qaar u sheegno mana aha wax aada kuman u ah aawa mar iyo dhif dhacay laba ama saddex doctore doctore aawa adinka mas-uuliyadiinii mar haddii saad leedahay ganacsataa meeshii soo dhex gasho dadkii ka ganacsanayso mas-uuliyadiinii aawa maxaad ugu dhawaaqi weyseen gurma deg dega in loo baahan yahay dadweynaha ganacsatada dowladda waxoo dhan dadaalkiina ayay dadka saluugayaan dadkooda ay jiran yihiin isbitaalka yaalaan ma ahan keliya inay wax soo gadanayaan ma ahan keliya laakiin haddana inkastooda waxba heen dabcan saad leedahay qalabka tasiilaadka waxyaaba badan ay dhib uu jiro haddana adinka gargaarkiina ayaa aada loo salugsan yahay walaal dadaalka waa dhici kartaa laakiin dadaal aada u balaaran ayaa sida oxygen lagu helaayo la sameeya mararka qaarkood waxaa wasiirka caafimaadka ee federaalka isbitaalka marsiin ay u dhex istaagan tahay haddadaan waktiyaal ka hor ayay naga tagtay xalay shalay dambe ilaa labadii oo dadku in wada hurdaan ayay u taagnayd si meel kasta oo oxygen laga heli karo looga keeno waxa aan dadka kaga soo qaad oxygen kasoo qaadnaa warshadaha magaalada ku yaala oo laba ah mid ceelasha waxaan haaman kasoo dhaaminaa martiini every hour qofka isbitaalka jooga ayaa kaaga sheekeyn kara runtii waxaa waxaa taagan laba gaari oo loogu talagala keli inay dadka oxygen u delivergarayso dadka ganacsada aan sheegayo waxa ay soo dhex mareen waa bukaanada ehelkooda u naxaayo oo banaanka jooga annaguna qofka haddii ku yidhaahdo haantan baan la imida bukaanka igu xir lagama celin karo mana kontroli karno ma soo gadatay mase ma soo gadanin laakiin mas-uuliyad daradaas bani aadanimada ka baxsan waxaa qaadaya dadka ka ganacsanaya qof naftiisa baxaya fursad ka raadinayo kaysaska dadka saasoo dhacay oo marka horena waxaa bukaanku guriga ayuu ayuu maxaa dhahay ku iibsanayaa haamanka markuu xamili waayo ama uu qofka xaalad dhimashaa ku jiro ayuu martiini lasoo aadaya inta badan bukaanada waxa aa lacag badan looga qaatay oo xaaladda qarqar ay ku galeen markii positive ay noqdaan oo ay martiini ay saluugaan guriga ayay isku dayayaan inay haan dadka ugu gataan lacagta markii cirka loogu dejiyo ay isbitaalka imaanayaan inay aada u adagtaa in wax laga qaban karo waay dhegeystayaashaan fursada oo emergencyda markii la dhigay ku geeriyooday waxa ay maxaa la dhahay yatiin haamankooda ayagoo inoo sheegay inay lacag aada u tiro badan kala soo baxeen ay toddobaad ama shan maalin duniya ku hayay dhegaysto kale ayaan qadka siinayaa oo ku jira isla dhinaca magaalada muqdisho walaal soo dhow magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad nagu dari karto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saare waa midan maxaaadana uu joogo magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay dadka dadka heladooda ay ku dhinteen isaal masiin
sax isaalka waxaa weeye ka shacab ahaan markaan halkaan joogo max- muqdisho dadka banaanka marka ay joogaan iyo marka gudihiisa aad gesho waa different waxa u dhexeeya wax islehe maaha annaga bukaanka marka hore meel baan ku haynay waxa weeye oxygen baan waxaan u leeyahay marka dhammaadana istaal diser waxaa noola sheegay inaan istaal matiini maana ahayn aanan qof oxygen u baahan aanan la geyneyn annagoo og istaalkaas diser oxygenkiisa inuu fiican yahay oxygen awood badanna uu jiro sidaa darteed marka waxay yidhahdeen annaga uma haysano ruso aan ku hayno oo oxygenka annaga aan idinku siino sidaas darteed waxaa la aadaan isaal masiini soo qaadana isaal masiini baan keena waxaan dareennay meeshaas dayac aada u weyn inuu ka jiro ka takhaatiir ahaan xitaa qofka markuu u baahdo in qofki qof aada u xanuunsan weeye banaankaa lagugu reebay ama ehelkii banaankaa lagu celiyey hal qof ama laba qof amala la ogolaaday haddana inuu booqdo qofkii wuxuu uu rabay daawadii qaabkii loo siini lahaa xitaa dadka meesha jooga oo ka takhaatiir ahaan markaan la kulano qaybo kamid ah waxa weeye daawadii qofka subic in lasii la rabay waa waxaan arag lix saac oo maalin toddoba saac oo maalin ayadoona la siinin takhaatiirta mid kamid ah markaan la kulno qofka neersanka ahaa oo meesha joogay uu la kulmina uu yidhi maxaa u siini waysina hadee laba qof oo isqorsatay adiga dhexa adayga meel joogay oo bukaankaada meeshii igu yeelay waxaad ka dareemi karta wax kale weye marka walaale waxa weye saddex qof laba qof ka badan baa meeshii inooga dhimata waxaanan dareemeynin oxygen la-aantaas oo oo baahsan oo jirto waxaa kale oo dheeri ah dayac kale oo takhaatiirnay meesha ka jirto dadka meesha jooga aanan dad u tababaran ahayn barnaamijkan dad caawin karo oo waxa weeye la tacaali karo waaya oo waxa weeye u tababaran inaysan ahayn baan aada u dareemayna waaya waxaa kale oon dareemaynay saraay in meesha maamulka meesha joogo iyo dadka meesha joogo oo waxa weeye shaqaalaha meesha ka shaqeynaya xitaa xiriirkooda uusan ahayn dad marka daan yaan la xiriirnaa oon barnaamijkan ama waxaan yaan kala xiriirnaa markaan ano waxa weeye aniga kuma gudban karaa buu leeyahay qofka maamulka meesha iskalaha ama meesha mas-uulka ahaa ma kuu gudban karaa buu leeyahay qof kalesaas inaad inuu kuu sheegi kara isqadii baa lu leeyahay waata aan aan marka
aan fursada siiyo doctor jalaaludiin inuu bal nooga jawaabo maxaad ugu jawaabaysaa dhibanahaas sida uu hadlayo horta walaal waa waa ku salaamaya waana runtii ka xumahay ee kaaga tacsiyeynaya aniga horta agaasinaha isbitaalkaan ahay waxaan dhex taaganahay qaybaha bukaanadana hal hal ayaa maxaa la yidhaahdaye u dhex maraa accusationka ama eedda oo walaalka jeedinaya runta eed culus waayo waxaana aaminsanahay haddii ay wax xaqiiq yahan ama ay ku jiraan in uba- waxay u baahan tahay runtii investigation shaqaalaha annaga isbitaalka nooga shaqeeya shaqaale tababaran oo aada u xirfad u leh maxaa la dhahay overwhelmid ah oo waktigii loogu talagalay ka badan shaqeeya culayska ay xambaarayaan runta culays aada uga weyn midka caadiga inuu yahay ayaa maxaa la dhaha xaqiiqa ah oo jirta sidoo kale incidentiska qaarkood oo dhaco immediately meesha marka la taagan yahay ayuu maamulka runtii ku xaliyaa waxay ku habooneed runtii xaaladda walaalka uu ka sheekeynayo haddii ay dhab tahay waxaan rajeynayaa inay dhab tahay oo dad badan ayaa qaba aragtida liibaan xalin.
mhm dhibka liibaan uu tirsanayo dad badan ayaa qabo inta inta eh, runtii inta aadka maxaa la yidhaahdaa uga abaasheegata shaqada oo iyaga dadkooda ka geeriyooday inoo sameeya maxaa la yidhahdaaye gurmad iyo advocacy oo ka mahad celiya runtii ayagana aaday u badan yihiin oo appreciate gareeyo shaqada runtii la qabanayo waxaa waaye duruufta lagu shaqeeyaa runtii aada u adag laakiin waxa uu hadda walaal ka sheekeeyey mas-uuliyadeeda aniga aan mas-uulka ahay wax la aqbali kara ma aha waa wax inaan investigation ku sameyno oo Waay.
la xaliyo u baahan yacni mas-uuliyadii ma siinaysa inaan hadda idhaahdo isdifaacid ahaan ma jirta ama waa inkiraynaa laakiin waxaan aada urajeynaa intaan baaritaan sameyna improvement ku sameyno waaya waxaa kaloo laakiin Wa- jirta wax yar- emotional issues dadka qaarkood oo dad ama ka dhintaan mhm ama maxaa la yidhahdaa ama culays kale soo ja- soo waajiho eh, in caradi iyo daresiin sida isbitaalka ay kala dowlacaan taasna waxaan is- isleeyahay ma aha fair cadaalad ma aha runtii Way.
waxaa fiican qofka Wax in yar.
wanaagga loo qabto lo- lo- uu ka abaal maxaa loo ka abaal sheego doctor jalaaludiin waxaa jirto in n covid ka isbitaalka martini n saa horeyba kugu soo sheegay dad la yaqaano dad n bulshada magaca ku lahaa ka dhex muuqday ama siyaasiin lahaa ama fanaaniin lahaa ama culimo lahaa ama dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa lahaa ay ku dhinteen oo la yaqaano dadka qaarkood waxay leeyihin waa hal wadoo lagu tagoon soo noqonin n covid na waa masiibo dunida oo dhan saamaysa wadamadii awooda lahaa dhaqaalaha lahaa caafimaadkooda u fiicnaa ayaa n n uga dhinteen n kumanaan dada dhowr boqol oo kun oo qof ayaa maraykanku ay maraysaa dhimashada marka wax la dhayalsan kara ma aha ama adinka aad diidi kartaan maxaa intaasi ka baxsan oo olola ah ood samayn kartaan ama aad u bandhigi kartaan dadweynaha haddii waxaan xataa tankiina uu ka badanya intaasa masiibo qaran noqon walaal horta run waaye dhimashadu sida adduunka ay ugu badan tahay way badan tahay dad badan oo aada caan u ah dad badan oo naqaano oo aan ka naxayna ayaa ku u geeriyooday coronavirus oo isbitaal martiina ka dhintay aniga kula hadlayo aabihii aan runtii adduunka ugu jeclahay oo qof igu saameyn badan nolosha uusan jirin ayaa isbitaalka martiina ku dhintay oo corona ku dhacay sanadkii hore Eh, maxaa la dhahaye weybkii koowaad Eh, oo aan isbitaal ka keenay oo saddex maalin aan ku haynay ma u malaynayo inaan dadaal aabihii kala hadraday ama aan u yaraystay in uu jiro laakiin ilaahi subxaana watacaala runtii naga doortay oo isbitaalka ayuu ku geeriyooday waxaana iska xil saarnaynu culayska covid nineteen ee jira awgeed eh, in intii dadka la badbaadin karo la badbaadiyo runtii walaal waxaa mu- xusid mudan dadka dhimanayo runtii aaday u badan yihiin laakiin waxa ay ka yihiin wax boqolkiiba eh, guud ahaan dalka markii la fiiriyo lesdan ten percent waay oo kiiska kaale kureedkeena waa ten point marka loo fiiro dadka xanuunka uu ku dhacayo dad badan oo caan ah oo ganacsato iyo aqoonyahan iyo generaallo iyo xildhibaano iyo dadka bulshada nugul oo dhan oo isbitaalka soo galay oo iyagana caafimaaday ayaa jiro oo karaysta isku celcelis maalinkii isbitaalka waxaa ka baxo oo lagu isbaalgarayaa shan ilaa toddoba qofood oo caafimaaday runtii waxaan jeclaan lahayn dadku inay wada caafimaadaan laakiin baandeemigan wuxuu leeyahay eh, maxaa la saameyn aada u xanuun badan wuxuuna deg deg ayuuna dadka ku dilaa oo mutafajaiis aada u badan tahay waxaana la qabnaa oon kala midnahay adduunka oo dhan laakiin marka la barbar dhigo dadaalka aan bixino tabarteena intay la eg tahay oo aan dhiibanno limitationkeena intuu la eg yahay iyo survival ratekeena runtii waxaa aad iyo aada ugu dhuma in survival ratekeena uu badan yahay isbitaalka martiini Mhm.
ma aha one way oo ay dadka ku dhintaan dad badan ayaa ku badbaada laakiin waxa culayska sii badinaya waxa waaye sida uu walaalka sheegay marka isbitaalada kale oo muhiimsan annaga naga fiican mararka qaarkood leh waxa ugu muhiimsan ee oxygen ay tahay ayaa dadka iska soo diiday oo annaga inoo soo diray waxaa isbitaalka la keenaa qofka marka uu labaatan beri ka badan private jiifo waxa uu lacag haystay laga furto ayaa isbitaal miskiina la keena inkale annaga marka qofka hala celiyo wuu dhiman rabaa ma dhihi ma dhihi karno waa inaan qaabilnaa daqiiqadaha uu nala joogo serviska u samayn karna u sameynaa hadduu ilaahay naga doortayna innaga ku xunaa u tacsiyeynaa dhimashada ma ahayn waxaan inkirsan nahay laakiin waxa uu u baahan yahay isbitaalka uma baahna isbitaalka iyo meelaha lagu lagu dabiibo coronavirus ma u baahna een, hadda runtii dhaliil kaliya dhaliil wax toosinaysa waa u baahan yahay laakiin isbitaalka wuxuu u baahan yahay kaalmo wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuu u baahan yahay ugu yaraan moral support wuxuu kale u baahan yahay in cadaalad la sameeyo ilaahi looga baqo oo labaatan iyo afar saacad kasoo jeedo loo mahadceliyo service kasta ay qabteen runtii maanta qof bukaan ah oo isbitaalka Waad.
badbaadi oo baxaya hadal uu dhahay wuxuu igu yiri een, dadka soomaalida ah runtii sida lo- waxa aan fikradda aan ka qabo isbitaalka iyo maanta oo la disdaadgareynayo wax weyn aa iskasii bedele laakiin waxaa igu soo dhacaysa dadka soomaalida public in loogu shaqeeyo inay adag tahay oo qofka iska aadi kara baraadid maadaama public adigoo naftaada huraayo ayaad waxaad xambaaraysaa culays dhaliil Waa ah oo ta- mararka waa qaar tahay.
aysan ahayn ama ujeedo kale leh waayahay een, dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa sida ugu macquulsan wax daqiiqad ka yar aragti ama su-aal haddaad qabto xanuunka covid ka ku salaysan iyo isbitaalka martini waxaa ku maqlaya doctor jalaaludiin
maasha allah magacaygu waa maxmed axmed macalimiina aada u mahadsan kusuganahay muqdisho doorka halka su-aal oo keliya aan weydiinaya waxay tahay doctor maadaama oo aan wada ognahay marxalada ka jirta dalka dadkiina ay aad aysan wayna foojigan yihiin mana foojigno sometime waxaa arkaysaa dad masfiisyada oo magaalada lagu iibiyo dad isku baroobeynaayo kadib haddana dib u celinayo dadkaas oo kale maxaa waxaa kale ah oo aa ujeedinaysiin intaas waa idin dhaweydina waa tahay waayahay doctor waa maqashaa dhegeystahaas ha waa run waa wa waa wacyiga jiro kaljar ahaan iyo bulsho ahaanna arrintii u samaysannahay su-aashaas runta si generaal ah waxaan la dhihi lahaa mar walba ka hortaga ayaa ka dhib yar ka xanuun yar ka dhaqaala yar daaweynta qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin dadkan uusan u gudbinin in uu raaco tilmaamaha iyo tacliimaha bahda caafimaadka ay bixiyaan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka inuu xirto face mask face maskana waxaa loola gelin yahay waa in cudurka maxaa lahahdaa looga badbaadiyo qofku uga badbaadiyo isagana dadka uga badbaadiyo marka face mask la taataatay oo maxaa la dhahayo qof walba uu qof kale ka tabalacaaraysanayo cudurgan badbaadinayo sidoo kale gacmo dhaqashada soddon ilaa labaatan ilbiriqsi ayagana waxay ama isticmaalada jeermis dilaha waa ka hortaga qayb kamid a kala fogaanshaha ha itaaban ha istaaban meel qura ha taaban ayagana waa badbaadi marka qof walbana wuxuu haystaa fursad uu naftiisana ku badbaadiyo dadkan kaga badbaadiyo haddii uu raaco tilmaamaha ka hortaga iyadaa aasaasi ah iyadaa ka dhig yar ka xanuun yar kana dhaqaala yar runtii marka inagana culayska haysta inaga yareynaysa haddii la raaco tilmaamaha ka hortaga aada iyo aad ayaan waktigaaga kaaga mahad celinayaa doctor jalaaludiin aad baad u mahadsan tahay waad ku mahadsantihiin hoosha adagood heysaan waaya kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo isagu ah agaasimaha isbitaalka martiine ee magaalada muqdisho intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal toddobaadka dambe haddii allaha uu dala ogolaado haatan sidaas iyo nabadgelyo